wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer mihiga galmudug ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ka daafuray wejiga hordhaca u ah mashruuca ubaad oo diiradda lagu saarayo u adkaysiga isbeddelka cimilada iyo horumarinta ilaha nolosha reer mihiga shirka hordhaca u ah mashruuca ubaad ayaa waxaa kasoo qayb galay daahfurkiisa mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha deegaanka biyaha beeraha xoolaha iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adaha dhanka gargaarka ka taageera dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka galmudug siciid siyaad shirwa oo shirka daafuray ayaa ka hadlayay ujeedada laga leeyahay shirka waxaa sharaf weyn oo ah in aan idinku soo dhoweyno shirkan muhiimka ah oo lagu furaayo wejiga horudhac ah ee mashruuca ogbaad mashruucan diiradda saaraya adkaysiga cimilada dib u soo celinta dhulka iyo horumarinta ilaha nolosha ee bulshada reemiyiga ah ee ku nool dhammaan dhulka deegaanka galmudug waxaa fadhiya maanta shaqaale farsamo oo ka kala socda hay-adaha wasaaradaha deegaanka beeraha xoolaha iyo biyaha wasaaradda qorsheynta wakiilo ka socda hay-adaha samafalka injois iyo xubno ka tirsan gudiyada deegaanka ee daaqa isticmaalka biyaha iyo dhammaan sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo loogu tababari lahaa maadaama soomaaliya ay ku cusub tahay isbeddelka cimilada tani waxay muujinaysaa in mashruuca ugbaad uu yahay mashruuc loo dhan yahay oo xambaarsan doorka dowladda bulshada bulshada iyo ka howlgalayaasha isbeddelka cimilada oo ah arrin soomaaliya aada ugu cusub lana doonayo dadka reer galmudug in lagu tababaro xoolihii intay cuni lahaayeen waana arrin cusub oo kusoo kororta dalkan oo isbeddelka cimilada lana doonayo dadka reer galmudug in lagu tababaro aana rabno wakiilada g s f usoo dirsata ugbaad inay qaadaan warbixintan oo ku darsadaan wararka cusub oo hadda ku soo kordhay deegaankan aan ku noolnahay waa inaan si dhib ah u dhagaysanno beeralayda xoolodhaqatada iyo khubarada farsamo yaqaanada ah ee hadda arka isbedelada cusub ee dalka ku soo kordhay waxaan xaqiijinaynaa in mashruucu uu ka turjumayo nolosha dadka deegaanka oo uu wax taro bulshada sidaas awgeed sidii beeshadadka ummadda beesha caalamka ugu tala gashay waa in waxaan rabnaa howldeennada ogbaad inay ugu faa'iideeyaan dadka waxa ku soo kordhay iyo dhammaan dadka reer galmudug
shirkan ayaa ku soo aadaya xilli dalka ay ka jirto abaar baahsan taasoo u baahan in wax laga qabto gaar ahaan dadka mihiga ku nool ay xilligan wajahayaan xaalad aada u adag maadaama ay waayeen xolihii ay noloshooda ku maray jireen